bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa sagaal iyo labaatanka abril sanadka laba kun saddex toban kusoo dhawaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan madaxweynaha maamulka puntland cabdiraxmaan maxamed maxmuud faroole ayaa soo jeediyey in maxkamad la horkeeno oo markaasina la maxkamadeeyo raguu ku tilmaamay inay ka mid ahaayeen qabqablayaashii dagaalka oo hadda baarlamaanka soomaaliya ku jira kuwaas oo uu sheegay inay dadka iyo dalkuba dhibaato weyn ku hayeen muddadii ay ka mid ahaayeen qabqablayaashii dagaalka ee beri ka erimi jiray dalka soomaaliya farole ayaa hadalkaasi ka sheegay xaflad xalay ka dhacday aqalka cusub ee madaxtooyada maamulka puntland ee magaalada garowe halkaasuu casho sharaf maamulku ugu sameeyey madaxda dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo obdigiisa oo xalay garowe ku hoyday farole ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya hadda uu u muuqdo mid wanaagsan laakiin ay ku jiraan buu yidhi hogaami ku-xidyaddii dalka soomaaliya mar dhibaato ku hayay sidaa daraaddeedna si muuqaalka guud ahaanba baarlamaanka uu u sii wanaagsanaado ay lagama maarmaan tahay in xubnahaasi meesha laga saaro lana maxkamadeeyo sikastaba haatee madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo shalay garowe tagay ayaa waxa uu wadahadallo la leeyahay madaxweynaha maamulka puntland cabdiraxmaan farole kuwaas oo ay ka arrinsanayaan arrimaha maamulka dalka soomaaliya guud ahaantiisaba maamul sameynta gobolada dalka soomaaliya heergelinta nidaamka federaaliga iyo shirka bisha may todobadeeda ka dhaci doona waddanka ingiriiska sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha dowladda soomaaliya ahna afhayinta madaxtooyada cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow waxaad rajaynayaa in gelinka dambe ee maanta laga soo saaro warmutiyeed ku saabsan waxyaabii ay dhinacyadani ku heshiiyeen dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo garab ka helaya ciidamo kale oo shisheeye iyo kooxda al-shabaab ayaa lagu warramayaa inuu ka dhacay deegaanka ceel barde ee gobolka bakool halkaa oo dhinacyadii dagaalamada la sheegayo in khasaare ay soo kala gaareen maxamed nuur amiin ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray wararka ayaa sheegaya in dagaalka laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo aan weli lahaynin khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana wararka ka imaanaya magaalada ay sheegayaan in haatan ay magaalada si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada dowladda soomaaliya deegaanka lagu dagaalama ayaa qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir waxa uu jiraa xarunta gobolkaasi bakool ee xudur ayadoona inta badan gobolkaasi ay haatan gacanta ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab wararka ayaa sheegaya in ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya qorshe deegaanada gobolka bakool oo idin looga saaraya maleeshiyaadka al-shabaab wararka ayaa sheegayaan in weli ay weli uu socdo dirirta u dhexaysa maleeshiyaadka al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda soomaaliya waxaana dagaalkii maanta inta badan deegaanadii lagu dagaalamay gacanta kula dhigay ciidamada dowladda soomaaliya lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi inkastoo weli ay jaran tahay isgaarsiintii deegaanka lagu dagaalamay oo hawada laga saaray ka hor inta uusan dagaalkaasi bilaabanin wixii warar ahe ku soo kordhan waxaad kala socon doontaan wararkeena dambe ee wardhay rediyo haddii allaha awoodala laga helo dhanka kale waxaa maalintii labaad magaalada garowe ka soconaya kulan ay leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka puntland faroole kaasoona is-afgarawaa uu ka taagan yahay sida wararka ay sheegayaan guudiyo ayaa haatan laga magacaabay magaalada garowe kuwaasoo ka kala socda labada dhinac waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda warmurtiyeed uu kasoo baxa kulamada u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo sidoo kale midka maamulka puntland cabdiraxmaan faroole wixii warar ahe ku soo kordhana kulankaasi waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe ee wardhay rediyo haddii allaha awoodala laga helo maxamed nuur wardhay rediyo muqdisho
mid ka mid ah nabadoonada soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolada baayo bakool ee digil iyo mirifle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay si aada uga soo horjeedaan habka maamul sameynta gobolada jubbooyinka ee dalka soomaaliya loo marayo gaar ahaan magaalada kismaayo shirka ka socda waxaana uu soo jeediyey nabadoonkaas in arrimuhu ay noqdaan kuwo dhexdhexaad ah warbixintan maxamed nuur amiin ayaa mar kale magaalada muqdisho ka soo diray garaad cabdisalaan xaaji axmed garaad malla oo ka mid ah garaadyada beelaha soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in wax loo dulqaadan kara aysan ahayn in beel soomaaliyeed ay yeelato laba maamul goboleed waxa uuna sheegay in taasi beddelkeeda loo baahan yahay in cadaalad la sameeyo asigoo waraysi siinayay garaadka raadiyo wardheer ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahino ka bixiyey shirka ka soconaya magaalada kismaayo oo uu ku sheegay inuu yahay mid cadaalad darro ah loona baahan yahay in wax waliba looga dambeeyo dowladda soomaaliya waxa uu sheegay beelaha soomaaliyeed ka mid ah inaysan muhiim ahayn inay yeelato laba maamul goboleed waxa uuna sheegay inay jiraan maamul goboleedyo sida puntland iyo somalilan beelaha soomaaliyeed ee afarta waaweyn ma aha in beel soomaaliyeed afarta ka tirsan ee laba dowlad goboleed ay wadato madax ka noqoto dowlad goboleedka puntland baa jira dowlad goboleedka somalilan waxay soo jeedinaan dad madaxooyahan ah laba dowlad goboleed in la dhiso mid dhexda ah oo beelaha gobolada dhexdeda hadna waxa uu dadkii lama helin garaadka ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray shacabka soomaaliyeed gaar ahaan garaadyada iyo salaadiinta koonfurta soomaaliya isagoona sheegay in wadahadal isugu yimaado wax walbana lagu dhammeeyo wadahadalka ayna dhammaatay xilligii xoogga iyo qoriga laisku maquuninayey anigu waxa keliya aan ku baaqayo waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay oo keliya ama ama lixda gobol hal israaciyo ama saddex saddex hawada dhigo in waxa weeyaan horta la wada hadlo weeye oo la wada tusto ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay oo diinta inoogu sheegay qur-aankiisa dadka in eh, lala tasho washaawirhum fi lamri rasuulka ala amri calayhi salaam kala soor baa la yidhi arrimaha xukunka iyo maamulka iyo umuurtooda dadka muslimiinta kala soor baa la yidhi qofkii xukun wada ama maamul wada waa inuu la showraa dadka kala soo bilowbaa daraasigu kasta ama dadka loo yaqaan eh, dadka tuulooyinka dega ee qoryaha iyo biyaha magaalada keena in aan wada hadal furno dibowsisiin iyo isfaham iyo wadatashi ee aan waktigii xoogga iyo waktigii dulminta iyo cadaaladdarada laga dhamaatay soomaaliya waxaa rabnaa waddo cusub inaan cagta u saarno oo ah waddo midnimo ah iyo walaalnimo iyo wadajir iyo horumar baan rabnaa iyo wax soo saar wixii hore oo ahayd qabiil qabiil safiirinta waxaa waa laga tegey marka waxaan doonaynaa in dadka gobolgoboleeda ay degdega oo dhan jubbooyinka eh, jubbada sare iyo jubbada hoose inay wada hadlaan oo meel la fadhiga arrimaha waraysigan oo ah dhammaystiran ayaad waxaad kula socon doontaan haddii allah awoodale laga helo barnaamijka raadraac ee ka baxa raadiyo wardheer maxamed nuur wardheer rediyo muqdisho
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa radio warbee maraykanka iyo midowda yurub ayaa si kala goonigooni ah u cambaareeyey dilkii allah u naxariistay habeenkii jimcaha lagu geystay magaalada muqdisho ku-xigeenkii gariiqaanka guud ee dalka soomaaliya afhayeenka madaxa arrimaha siyaasadda dibadda ee midowda yurub catherine ashton ayaa war-saxaafadada ay soo saartay waxa ay sheegtay inay aada uga naxday toogashada loo geystay allah u naxariistay axmed macalin sheekh nuur oo lagu dilay degmada yeekshiid ee gobolka banaadir xilli uu ka soo baxay masaajid ku yaalla agaarka hotelka ramadaan ee magaalada muqdisho waxaa togtay rag basooda ku hubeysan kuwaasoo goobta ka baxsaday sidoo kale james won danjiraha maraykanka ee soomaaliya ayaa war uu soo saaray isaguna waxa uu ku xambaariyay dilkaas isagoo sheegay inuu tacsi u diray ehladii iyo qaraabadii uu ka tegay axmed macalin sheekh nuur waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan geesiyaasha axmed macalin sheekh nuur oo kalea si markaasi dalka soomaaliya dhibaatada ka jirta looga gudbo waxa uu sheegay in kooxaha doonaya in soomaaliya dib loogu celiyo fowdada iyo kaldambeyn la-aanta aysan guulaysan doonin oo cadaaladana la hor keeni doono dowladda soomaaliya ayaa hore u cambaaraysay dilkii loo geystay ku-xigeenkii gariiqaanka guud ee dalka soomaaliya warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardeer akhyaarta qiimaha iyo qadrinta inaga mudan waa dhibeynta